أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon malaayiin ruux oo itoobiyaan ah ayaa la ildiran cudurro si aad ah ugu faafaya gobollada dalkaasi maamul goboleedka ashaarar diriirka ee isku magacaabay somalilan ayaa lacago badan oo baad ah ku soo rogay dekedda berbera taasoo sababtay inay istaagto shaqadii ka socotay dekeddaas roobab mahigaana oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka da'ay dalka suudaan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaartii murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya maleeshiyaadka ashaarar dirirka liyobooliska ayaa dad shacaba ka raafay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladdiina u qabtay maamulka iyo mu'asasada al udruja ee degmada jilib ee wilaayadaasi wilaayada shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo laga hirgelinayo degmooyin iyo deegaano ka mid ah wilaayadaasi wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka tacsiyadaysay allaha u naxariistee nabadoone cabdikariin muuse casir oo ka mid ahaa nuqabada wilaayaadka islaamiga ah waxaa si habsamo leh wilaayaadka islaamiga ah ee baay iyo gedo iyo jubbada hoose kaga socda xamlo dacwi ah taasoo ay si weyn uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan wilaayaadkaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan malaayiin ruuxa itoobiyaan ah ayaa la ildaran cudurro si aad ah ugu faafaya gobollada dalkaasi xarta cabdiqaadir ayaa warbixinta warkanaya cudurro laayaan ah ee laga soo sheegayaa gobollo ka tirsan waddanka Itoobiya ee dhaca geeska qaaradda Afrika xilli kaabayaashii fayadhowrka bulshada dalkana ay sii burburayaan warbixino ka soo baxay hay-adaha waxaa loogu yeero qaramadii midoobay ayaa walaac looga muujiyey dhibaatada caafimaad darro ee soo wajahday malaayiin qof oo Itoobiyaan ah kuwaasoo ku dhaqan gobollada ay loolanada militari ka socdaan wararka ka imaanaya Itoobiya ayaa sheegaya in dad ka badan shan milyan oo qof xabashi ah ay la ildiran yihiin cudurro ay ka mid yihiin duumada iyo shuban biyood hay-adda UN OCHA ayaa sheegtay in faafitaan xad-dhaaf ah uu cudurka duumada ama maleeriyada uu ku sameynayo ilaa kun saddex boqol sagaashan toddoba deegaan oo ah dhammaan gobollada Itoobiya waana faafitaankii ugu weynaa muddo ku siman toddoba sannadood Dirija Dojoma oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Itoobiya oo musiibadan qiray ayaa u sababeeyay colaadaha waddanka reegaadiyay isagoo kooxaha mucaaradka Oromada iyo Amxaarada ku eedeeyey inay kaalin weyn ku leeyihiin in dadka xabashida ay cudurro la ildarnaadaan wasiirkana waxa uu carabaabay in xukuumadda Abiy Axmed ay dadaal dheeraada ku bixisay majaalka caafimaadka balse ay ka tanbadin yihiin baahiyaha iyo cudurrada sii faafaya xukuumadda addis ababa ayaa la rumaysan yahay in qarashka ugu badan ee miisaaniyadda ay ku bixinayso arrimaha dagaalka ka dhanka mucaaradka hubeysan iyadoona ka gaabisay wax ka qabashada arrimaha bulshada warbixinada ayaa sheegaya in dad ku dhow boqol kun oo ruux ay etoobiya sanad waliba ugu dhintaan cudurrada faafa ee duumada gobollada amxaarada tigray ayaa ah meelaha ugu daran ee dadku ay ku dhimanayaan waxaana kusoo xigay ismaamulada oromada siidama iyo binshanguul gumus waad mahadsantahay walaalka xaaris maamul goboleedka ashaarar diriirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa lacogo badan oo baad ah ku soo rogay dekedda weyn ee magaalada berbera taasoo sababtay inay istaagto shaqadii ka socotay dekeddaasi sida uu ku warramayo cabdiqani maxamed waxaa muddo hal toddobaad ah hakad ku jira ganacsiga kala duwan ee dekedda magaalada berbera ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashahadla diriirka ah ee somalilan ilawareedyo maxalli ah ayaa sheegay in maamulka ashahadla diriirka ah ee fadhigiisu yahay hargeysa uu ganacsatada kusoo rogay lacago cusub oo aan horey looga qaadi jirin ganacsatada ayaa ka biyadiiday lacagaha dheeraadka ah waxayna taa keentay in shaqadii ka socotay dekedda berbera ay muddo hal toddobaad ah joogsato ganacsatada alaabta kala duwan kala soo degta dekedda berbera waxay warbaahinta u sheegeen in maamulka dekeddaasi uu kusoo kordhiyey lacago dheeraad ah oo lagu magacaabo fee scan waxayna intaas ku dareen in maalin kasta lacago dheeraad ah lagu kordhiyo alaabta ay kala soo degaan dekedda balse markan ay kabiyo diideen alaabta kala duwan ee muddada toddobaadka ku xayiran dekedda magaalada berber ah ee waqooyiga dalka soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay keeni doonto sicir barar saameeya dadka sidoo kalena ganacsatadu alaabtooda kala soo degaan meelo kale waad mahadsantahay cabdiqani roobab mahiigaan ah oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka da-ay dalka suudaan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa si anbaqaadaya warbixintan waxaa saacadihii lasoo dhaafay lasoo wariyey in roobab mahiigaan ah oo ka da-ay waqooyiga dalka suudaan ay sababeen dhimashada toddobiyo toban ruux sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka waddankaasi khasaaraha ka dhashay roobabkaasi ayaa ugu sii daray xaaladda bani-aadamnimo ee ka dhashay dagaalada sokeeye ee dalkaasi ka socda muddada lix iyo tobanka bilood ah welina sii holcaya korontada ayaa ka maqan magaalada caasimadda ah ee khartuum dadkuna waxay ku hooyanayaan meel bannaan ah iyaga oo ka baqaya roobab kale sida ay warbaahinta la wadaageen shakhsiyaad goobjoog ah dhanka kale ilaa kow iyo toban kun oo guri ayaa dumay sida uu sheegayo samiir sacad oo ah wasiirka kaabayaasha dhaqaalaha gobolka sidoo kale waxaa jiro tiro dad ah oo ay saameyn xooggan ku yeesheen roobabka xooggan waxaana lagu qiyaasayaa ilaa boqol iyo toddobaatan kun oo isugu jirta bulshada qeybaheeda kala duwan
mahadsanid walaalka caliyare weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaad ka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah deegaanada cadowga uu kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wilaayada baay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda buli jameeco ee magaalada baydhabo ayay ku dileen askari murtad ah oo dhibaato xogan ku hayay shacabka magaaladaas waxayna mujaahidiintu askarigaasi ka furteen qorigii uu ku hubaysnaa ee bulshada ku dhibaatayn jiray maleeshiyaadka shaarar dirirka ee liyubooliska ayaa dad shacabah ka raafay ee deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashada etoobiya walaalka xarta cabdiqaadir ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya wararka laga helayo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumeysiga xabashada etoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka loo yaqaan liyubolis ay soo dhaqan xumeeyeen ciidamada etoobiya ay farar kafaala ka geysteen deegaano ka tirsan dhulkaasi dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u sheegay in dad tiradooda ka badanta saddex iyo toban ruux laga qabtay laba magaalo oo ka tirsan mid ka mid a gobollada soomaalida ee ku hoos jira gumeysiga xabashada etoobiya mid ka mid a dadka deegaanka wareysa codaa siiyey warbaahinta goobjoogna u ahaa dhacdada ayaa ka warbixiyey falalka khafaalka ah ay geysanayeen ciidamada liyubolis goobaha ay ka dhacayaan iyo waxay salka ku hayaan
weliga waxaa ka dhacay arrin waxaan ku lahay nasiib xumo ah oo dad shacab ah oo waxba aanan geysanin oo binma geesasa ah waxaan ku lahay dib weyn loogu geystay oo aan dhihi karno waa nooc yar xasuuq u eg maxaan ku lahay gobolka liibaan labada degmee la yidhahda maxaan ku lahay daanoole gorodhaanole iyo goorobakarsa dad shacaba maxaan kulahay xabsi loo wada taxaray sidii arigii lasaga xaraystay iyadoo maxaan kulahay qabiil qabiil uu shaati usoo gashtay shaati dowladeed dadkiina aada loo caburinayo dadka horta ilaa ilaa hadda waa laga qabanaya galabtana hataa makritan xataa qayb baa la qabtay oo la xilxilahayay dadku tiradooda hadda waxaan malaynayaa horay aduu saddex iyo toban meelahaasay sii ay marhayeen hadda laakiin waa kasii badan yihiin caawadan xataa waradaan sugnayn dad kale inaa sii qabtaa la ii sheegayaa marka waa badan yihiin dadka usal waa badan yihiin dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxay maamulka dabadhadhifka ah ee etoobiya halkaas uga dhisan ku eedeeyeen inuu hurinayo colaado islamarkaana falaalkan qafaalka ay ka dambeeyaan mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka uu hogaamiyo mustafa cagjar sida uu tilmaamayo goobjoogaa la hadlay warbaahinta ciidamada waxa qabanhayan waa ciidamadii niyu booliska ee deegaanka dadkana waa dad shacab oo iska caadi oo xoolahooda iska dhaqbay hayeen oo qaarkood baadiye ka yimaadeen oo xataa garabka nin la qabtay oo la yidhahda axmed cumar qaasim nin ribaadiye oo xoolihiisa baadiye isaga isaga dhaqdu ahaa maantuu imaaday maxaan kuli magaalada markuu imaadayna hore laga sii qabtay marka waa arrin noocadda u taalo guddoomiyaasha labada degme haddaan sheegay guraadaamole iyo maxaan kule goorobakasa oo lakala yidhaahda maxaan kule khaliif tadacu nin la yidhaahda iyo cumar salla nin la yidhaahda labadaa nin unbaa dadka iska caburin hayo oo dhibaatada hayo iyo dad kale oo ayaka lamid ah oo maxaan kuraay inay dadku cabursanaadaan rabo meeshuna dadka u ogtahay etoobiya maxaan kuraay meelaha qaarkood isbedelkii xoogaha waxaad umaraysaa inuunba ka curanin oo maxaan kuraay sidii hore un weli laisoo juujuubhayo oo dadka maxaan kuraay afka la qabanhayo marka arrimo noocadaasa waa dadku kumanaan sana meesha wada deganaayeen cidna maxaan ku raaya cid oo oo- ogana tegaysa in dadka aan la isku dirin oo dhibaato loo horseedin Eh, waana cambaareynana arrintaas oo aad baan u cambaareynana ma ahan markii ugu horreysay oo fal noocana laga soo calaamadeeyo gudaha deegaanada muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga xabashyada waxaana u imaanaya xili maamulka dabadhirifka ee hoostaga etoobiya iyo xitaa xabashyada ay sii kordhiyeen dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay ku hayaan shacabka soomaalida ah kuwaas oo la kulmaya caburin iyo colayso kale oo dhanka nolosha ah waad mahadsantahay walaalka maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowladda inaa u qabtay maamulka iyo macallimiinta mu'asasada al udurja ee degmada jilba ee wilaayadaasi cismaan axmed ubow ayaa warbixintan eegaya dowradan oo ahayd mid maalmo socotay ayaa loo qabtay macallimaadka mu'asasada al udruja oo ka mid ah goobaha waxbarasho ee ka furan degmada jilib taas oo muddadii ay socotay lagu qaatay duruus kala duwan gabagabada dowrada waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka qaybgalay soo xiritaanka dowrada loo qabtay haweenka wax ka bara mu'asasada al udruja ayaa kula dardaarmay inay ku dadaalaan tayada waxbarasho ee caruurta dhigata mu'asasadaasi maalmahan idinkoo shaqooyin horeba ugu jiray khayr ahoo wanaagsan yaa haddana saddex cisho waxaa idiin socotay dowro maktabka dacwada uu bixinayay dowradaasoo loogu talagalay dee ummadda in mataqaanaaye eh, kor loogu qaado musawahooda Eh, dad horeba cilmi u lahaa oo ilaahay subxaana watacaala waxbaray oo ummaddii muslimiinta wax u faa'iideynayaad ahaydeen Eh, dadka ahlulcilmiga ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa ku ammaanay yarfacu llahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat idinkuna waxaan filayaa insha allahu tacala inaad kamid tihiinoo waxaan rabnaa insha allahu tacala dee dadka waxaad ugu yeeraysaan waa dacwadii nebigu calayhi salatu wasalaam dadka ugu yeeri jiray dacwaduna waxay u baahan tahay xikmad iyo dulqaad iyo sabir iyo hadal wanaagsanoo qofka loo dooray u baahan tahay caruurta keliya aan waxbarayno ee madaarista idiin jooga keliya mahane bulshada muslimiinta oo dhan baa caamatan waxaa inaga saara mas-uuliyad inaan ducaad noqono nebiga calayhi salaatu wasalaam aan wakiil oga noqono caruurtaan ammaana idinku yihiin waalidiintooda idin keensaday waktigaad u ballan qaadeen inaad waxbartaan waktigaa iyada ammaana idinku tahay ilaahay agti waa idinkala xisaabana idinkoo ilaahay ugu dhowaanaya subxaana wa tacala waxaan idinka doonaynaa muraaqabadii ilaahay inaad oga baqdaan oo aad ku dadaashaan ardayga xilliga yara uu idinla joogo gabdhihii wiilal waxay yihiinba inaad insha allahu tacaala waktigooda aad ammaanada insha allahu tacaala aad gudataano dadka acmaashooda waxa midna wanaajiya oo ilaahay agti wax looga helo midna aan waxba looga helayn waa niyad intaasi kadib qaar ka mid ah maamulka iyo macallimaadka mu'asasada al udrujaha ayaa dhankooda la hadlay warbaahinta islaamiga landalus waxayna ka warameen dowrada loo qabtay ilaahay baa marka hore mahad iska leh uma waxaan ku shukrinaynaa yacni maktab dacwa oo maxay ahayd xaragta shabaab almujaahidiin oo noo qabtay dowro saddex maalmood soconaysa annagoo ah yacni mucalamaadkii mu'asasada utruja Een, dowrada oo saddexda maalmood socota runtii waan ka faa'iidaysanay yacni mawaadiic fara badan bayna ka hadlaysay oo dhowr ah anagoo ah macluumaadka muasasada al udruja waxaa inoo soo gabagaboobay dooro socotay saddex maalmood waxaa inoo qabtay maktabka dacwada ee wilaayada jubbada dhexe mawaadiicda aan ku qaadanay dowrada waa mid waa kuwo kala duwani waxaa ka mid ah een, fadlu shahaadatu an laa ilaaha ila allah een, fannu lilqaa haddaan waxyar ka dul istaago mawduuca een, shahaadada fad- fadlu shahaadatu an laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ah inay tahay nicmadii ugu weyneyd ee uu alle ku minaystay addoommadiisa inay tahay alcurwatu alwufqa inay tahay alcahdu aladii dakarahu allahu caza wajal id yaquul laa yamlikuuna ashafaacata ilaa man ittakhada cinda arraxmaani cahda wilaayada iyo maktabka dacwada waxaa ugu mahad celinaynaa dowladda inay soo qabteen waxaana ka codsanaynaa inay nagu soo celceliyaan dooradaas waxa ay ku saabsaneed tarbiyatul awlaad iyo shahaadatu an laa ilaaha ila allah iyo fadlan liqaa waxaan ka faa'iidnay marka waxyaabo aad iyo aad u fara badan oo tarbiyatu awlaad ku saabsan dowradan ayaa qayb ka ah dowraad uu maktabka dacwada ee degmada jilib u qabto maraakiista waxbarasho taas oo kor loogu qaadayo tayadooda waxbarasho mahadsanid walaalka cismaan wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa ku dhawaaqday xamlo dacwi ah oo laga hirgelinayo degmooyin iyo deegaano ka mid ah wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan eegaya kulankan oo ay ka soo qayb galeen culimaaudiin mas-uuliyiin odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada ayaa ka qabsoomay deegaanka kunyo barrow ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo ujeedkiisu ahaa ku dhawaaqista xamlo dacwi ah oo ka dhaqangeli doonta guud ahaan wilaayadaasi waliga wilaayada shabeellada hoose sheekh cabdisamad abu cabdiraxmaan ayaa goobta kaga dhawaaqay xamlada oo magaceedu yahay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad shacaarkeeduna yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih isagoo na caddeeyey waxa ay daaran tahay iyo ahdaafta ay beegsanayso kulankan wuxuu daahfur u yahay xamlo noo bilaabanaysa insha allahu tacaala wilaayada dhanna ka dhaqangelayso xamlada magaceeda sida boorka aad ka dhehanaysaan waa irshaadu اlumma ilaa sabiili الrashaad shacaarkeedana waa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi qof kaste xilka iyo mas-uuliyadda bulshada ka saaran in la dareensiiyo qiyaamana la isweydiin doono oo qof kasta la weydiin doono axibatii fillaah xamlada tani waxay u tahay daafur asnaafta bulshadana ay ka kooban tahayna insha allahu tacaala mid mid ayaa loogu yeri doonaa waxa khuseeyana waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala ahdaafta ee leedahay haddaan wax ka sheego xamlada iyo yoolka iyo ulajeedka laga leeyahay dadka in lagu booriyo lagu wacyigeliyo lagu dhuurigeliyo waxyaalaha wanaagsan inay sameeyaan iyo akhlaaqda fiican waa ahdaafta ee beegsanaysa maxaa yeeley duulaan ayaa nagu socdo cadow ayaan haynaa waxyaalaha nala soo disinaya waxaa ka mid ah ummadda in la fasahaadiyo akhlaaqeeda la bedelo mar haddii akhlaaqda ummadda ay bedelantana way halaagsami inaan arrintaa iska moosno oo qof kasta oo mas-uul ah uu xil iska saaro si arrintaa loo iskaga moosi lahaa loo wada istaago ahdaafta ee beegsanaysa ayay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid ah tawjiihu اlumma ilaa tacmiiri اlmasaajidi wa xuduuri اljamaacaat dadka in lagu baraarujiyo inay masaajidda camiraan jamaacaadkan ay xaadiraan oo derbiyada lafa fadhiyo iyo dadka mogtahay meelaha qaar ee haddana aan ugu jirin iski waqti dhan iskaga dhammaynayaan in lagu baraarujiyo masaaji meeshaas waktiyada ay ku bixinayaan ee masaajida ilaahi subxana wa tacaala ee kutubta iyo duruusta ay ka socota inay ku bixiyaan dadka ganacsatada ee ganacsanaayo albaabada xiraayo markii salaadaha la aado ama guryaha iska aadaayo in la dareensiiyo ahmiyadda ee leedahay jamaacada oo la xaadiro iyo fadliga laga helaayo salafka iyo saxaabada qofka jamaacaadka aan soo xaadirin waxay u yaqaaneen munaafiq munaafiqna waa la yaqaanaa soo mah waa urkagaal qodobkan iyo kuwa kale ayuu waaligu ka hadlay isagoona ugu dambeyn ku dhawaaqay in xamlada ay si toos ah u bilaabatay islamarkaana bulshada laga doonayo inay ka qayb qaataan waxaan rabnaa insha allahu tacaala xamlada hadda way bilaabatay si guud ee gobolka uga bilaabatay waxayna ku soo socon doontaa insha allahu tacala dadka saana loo kadinin wacyigelinaa bilaabanaysa insha allahu tacaala wixii muddo lena muddo waa la siin doonaa waxaan muddo lahayn insha allahu tacala dadka hore dee hore sharciga u mamnuucina waa loo sheegi doonaa insha allahu tacaala marka aan ka waqeed qaadana insha allah tacaala qof kastana waa mas-uul ogaada qof kasta waa mas-uul diintan faafinteeda iyo ushaqaynteeda iyo adeegeeda mas-uuliyada kaa saaran ogow mas-uuliyada naga wada saaran wax dad gaar ah ee mugta uu mas-uul ka yahay ma jiraan ummadaani waxa weyaan waxaa la rabaa ummad nebi maxamed aan nahay waxa weeyaan khayrka iyo wanaagga waxaa la rabaa in loo socyo la rabaa insha allahu tacaala ilahi subana wataala an weydiisanaynaa inuu noo fududeeyo ummaddeennana ilaahi subana wataala u baryan ugu baryaynaa inuu noo islaaxiyo xamladan ay ku dhawaaqday wilaayada shabeellada hoose ayaa ka dhaqangeli doonta guud ahaan deegaanada iyo degmooyinka wilaayada iyadoona ay ka faa'iidaysan doonaan bulsho weynta degta wilaayadaasi mahadsanid walaalka cabdiqani wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa ka taacisyadaysay geeridii allah u naxariistay ee ku timid nabadoona cabdikariin muuse casir oo ka mid ah wanqobada wilaayaadka islaamiga ah murwan maxmed ayaa sii amaqaadaya warbixintan isagoo la hadlayay idaacadda islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida ayuu ka taxsiyey geeridii ku timid naqiib cabdikariin muuse casira oo ka mid ahaa nuqbada wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ku geeriyooday magaalada galhareeriya ee wilaayada galgaduuda waaliga wilaayada galgaduuda ayaa ugu horeyn ummadda muslimka ah uga taxsiyey geeridii ku timid naqiibka isagoo sidoo kale u tacsiyey ehelka iyo qaraabada
inaan ugu tacsiyeeyo geeridii ku timid naqiib cabdikariin muuse casir oo ahaa nuqabada soomaaliyeed ama nuqabada ku dhaqanka shareeca islaamka soomaaliyeed ka tirsanaa ee gaar ahaan nuqabada wilaayada islaamiga banaadir waxa u tacsiyeyneynaa si guud golihii asaga ka tirsanaa si gaara waxa ugu tacsiyeyneynaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo owlaadiisa waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhada walahu maa acdaa wa kullu shayin cindahu biajali musamaa wax waliba ajal ay leeyihiin wakhti ay leeyihiin waxaan leenahay sabra masiibadii iyo geeridii idinku timid asagana alla subxaana wa tacaala waxau u eydeynaynaa in ilaahay u naxariisto dembigiisa ilaahay dhaafo ilaahay asturo ilaahay u eydiinayna subxaana wa tacaala acmaashii badnayd iyo dadaalkii badnaa oo wakhtiga badan qaatay ilaahay subxaana wa tacaalaa uga dhowaanayeyna ilaahay uga abaalgudo naxariistiisii iyo jannadiisii wuxuu sidoo kale waaligu ka hadlay waxyaabaha lagu xasuusto naqiibka runtii naqiibku wuxuu ahaa nin mutafariq ah oo u tafaruqay jihaadka iyo halganka ee, wadanka ama dhulkan maanta guud ahaan bariga afrika gaar ahaan soomaaliya ka socdo asagoo nin daa ah wakti dheerna soo bilooway wakti dheerna soo waday wakti dheerna soo bilaaway runtii ilaahay maanta asagoo ku taagan oo muraabid ah jihaadka oo cayniga ah af iyo adinba oo runtii ka taageeray oo u taagnaay yaa ilaahay ku oofsaday subxaanahu wa tacaala wax badan ayuu u kallahay ama u caraabay eh, halgankaasi nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi laqadwatun fii sabiili illaahi ow rooxatun khayru min addunyaa wamaa fiiha allah ha u naxariistay naqiib cabdikariin muuse casir ayaa xanuun saacado kooban haya kadib ku geeriyooday degmada galhareeri waxaana aaska janaasada naqiibka ka qayb galay boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan galhareeri waad mahadsantahay walaalka marwan waxaa siyaab samele uga socda wilaayaadka islaamiga ah gedo baay iyo jubbada hoose xubno dacwi ah taasoo si weyn ay uga faa'iidaysanayaan bulshada ku dhaqan wilaayaadkaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta ugu horraysa inuu hayaa kulankan oo qayb ka ah xamladii ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee bacy waxa uu dhex maray ganacsada qeybaheeda kala duwan mas-uuliyiinta wilaayada culummada iyo nuqabada waxaana looga hadleeyay arrimo quseeya ganacsiga ganacsatada waxaa looga digay inaysan iibin waxyaabaha aysan shareecada ogoleen gaar ahaan waxyaabaha maanka dowriya waxaa sidoo kale ganacsatada loogu baaqay in ganacsigooda ay ka ilaaliyaan ribada sidoo kalena ay ka warhayaan miisaanka iyo arrimo badan oo quseeya ganacsiga intii kulanka uu socday sidoo kale ganacsatada waxaa lagala hadlay iibinta dharka aan shareecada waafaqsaneen sida xijaabka khafiifka ah iyo daahyada iyo shumacyada ay ku qoran yihiin eryada aan munaasabka ahayn sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culummada wilaayada islaamiga ee baay sidoo kalena ka mid ah culummada xamladan loo xilsaaray ayaa ka hadlay xaaraanta iyo xalaasha isagoona ganacsatada ugu baaqin ganacsigooda ay xaaraanta ka ilaaliyaan xalaashana ay dalbaan oo ay raadiyaan
xalaale in la aha ma- mid ka mid ahaa xadiidkii bukhaari iyo muslim nabiga calayhi salaatu wasalaam ya meeray in allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban ilaahay waa diib waldiiban ahaynana ilaahay ma aqbalow wa in allaha amara almu'miniina bima ama- amara bihi lmursaliin ilaahay may faray mu'miniinta walimursaliyinta farya ilaahay fari ilaahay mari rusul ilaahay mari marka kuwan maay yaa ayuha rusul kuluu min adayibaati wacmaluu saaliyan xalaalo lahamariis aamowje camalka soo gadaala maris liannaha am- xalaalo aamowje shardun للعمل وي عملك إن إلهي كو أقبل ما هل سردن آه إن الحلال عنك naqiib ibraahim cali nuur shaacirul islaam gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga oo isagana xamladan qayb ka ah ayaa ka hadlay iibinta waxyaabaha maanka dowriya iyo halka shareecadeenna ay ka joogaan arrimahaasi alla mayliya subxaanahu wa tacaala wayuxarimu calayhim alkhabaa'itha ilaahay may ku xaram waray dadka muslimiinta eh waxyaabaha khabaa'idka ee huhun khabaa'idka markan ka dukhaani sigaarkii oo kale lamid eh watumbaaki tubaakadiyaa lamid eh waalkhamriyaa lamid eh wamaa ashbahaha wali intaas shibahow yaa lamid eh oo muskiraad eh wa qowluhu tacaalaa walaa tulquu biaydiikum ila atahlukati qaar ka mid a ganacsatada kulanka la qaaratay wilaayada oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa soo dhoweeyay xamaladan ay wilaayada ku dhawaaqday waxayna ballan qaadeen inay dhaqan gelin doonaan waxyaabaha kulankan looga hadlay xamladan waxaa nooga baxday oo walaayada gobolka ay ku dhawaaqday sheekh xamsa uu jacfar waaligeyna kheyr allah si insha allah annagana waa dhaqangelinaynaa aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa wax weeyaan wax qodobo badan oo aan meesha aan ku filinaynin ayaan ku maqalnay waxaa ka mid ahay sida muqaadaraadka oo af dhowr nooc u kala baxaya qa- qaadkiiyo sigaarkiiyo tramadolki oo qalab badan oo meesha lagu soo bandhigay iyo waxaa kaloo ka mid ah ee, ganacsiga waxyaalaha dhacay aad iyo aad baan usoo dhawaynaynaa xamlada waana taageersanaa insha allah garabkoodana كلمات إيم الحمد لله قلوبتان زائدي إيمان كردي قلوبتان كراهيست ما شاء الله الحمد لله إن آدي آد وباهناي الحمد لله مرنا ما مركز من نيسان لنا جاي الحد إلنا إلهي أنون وهواي كوني قاض الهنوية لذلك الحمد لله جودك ساكبين إلهي وين وهاي تم عمل كود حسنات الأوسان ميزان الأوكاو xamladan waxay si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaana ka faa'iidaysanaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada sidoo kale qaabka wilaayada jubbada hoose ay uga socoto xamlada dacwiga ah waxaa warbixintan inooga diyaariyey bashiir muxidiin abu ayman tani waxay ahayd mid ka mid ah tallaabooyinka maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose oo bulshada ku gaarsiinayo xamlada dacwiga ah ee ay wilaayadu kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada waxaa markii ay culimmadu bixiyeen muxaadaraad iyo mawaadiic muhiim ah oo si guud bulshada qeybaheeda kala duwan taabanayay islamarkaana laga soo hadlay asaasiyaadka ugu muhiimsan ee wacyigelinta quseeyey waxaa dhanka kale maamulka wilaayada uu kulan xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad uu la qaatay ganacsatada degmada jamaame waxaa la faray oo mar kale lagu adkeeyey inay xoojiyaan ka ganacsiga waxyaabaha xalaasha ah ee uu allaha amray qeybahooda kala duwan kana reebtoomaan dhammaan wixii xaaraan ah iyo waxyaalaha dadka u dhimaya caafimaadkooda waxaa kow ka ah teleefoonnada waaweyn qodobka labaad waxaa ka mid ah internetka qodobka saddexaad muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan oo dhan waxay ku jiraan mamnuucaadka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah mamnuucaadka maraq digaaga marka waxaa la rabaa ganacsatadu inayan iibin inayan soo gadan inayanna sii iibin intaba ay ka fogaadaan mamnuucaadka waxaa ka mid ah kuwooda ugu waaweyn bacaha waxaa ka mid ah mamnuucaadka dharka lagu buufiyey ama dharka anshaxumada lagu buufiyey baa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha mamnuucaadka kuwooda ugu waaweyn ashyaada ay ku buufsan yihiin astaamaha gaalada iyo murtadiinta waxaa ka mid ah waxyaabaha mamnuucaadka waaweyn ah ashyaada laysku caddeeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigiisi lagu dooriyo waxaa ka mid ah mamnuucaadka kuwooda waaweyn iibinta waxyaabaha dhacay noocay doonaanba ha noqdaan waxaa ka mid ah timajaridda iyo tolidda dharka aan waafaqsanayn sharciga islaamka waxaa ka mid ah sawirrada anshaxa dhaawacaya ee ku daabacan alaabaha ganacsi waxaa ka mid ah iibinta dharka khilaafsan sharciga sida xijaabka jilicsan iyo dharka ciriiriga ah waa mamnuucaad markii uu soo idlaaday kulanka wacyigelinta waxaa qaar ka mid ah ganacsatada iyo hormuudkooda oo idaacadda islaamiga andalus la hadlay ay ka warbixiyeen kulanka iyo waxyaabihii ay ku wada ballameen iyaga iyo maamulka wilaayada kulan ka dhacay degmada jamaama waxaan leeyahay dadaal xoogan ayaynu sameeyeen marka muxaramaadka haddaan gudu galo waxaa ka mid ah waxyaalahana laga xarimay sida moobeelada waaweyn iyo bacyada iyo dharka khafiifan iyo sida cirbidaha xuxun oo lisdura jirka oo maandooriyaha ah marka iyo waxyaalaha laisku caddeeyo sida haddee dhararka oo la qaato ama daahyada waxyaalaha ku sawiran ama sharoobooyinka sawiraadka gaar ahaan ku sawiran oo xuxun oo weliba sawirada la sheegayna waxaawaye sawiradan oo macnaha naf nool ku jiro ama bini aadan ha noqdo ama xayawaan ha noqdo intaa waa mamnuuc marka insha allahu tacaala amarkii asagana waan qaadanay waan u hogaansannay kulankan waxaa ka horeeyey muxaadaraad wacyigelin ah oo ay jeediyeen culimmada waxaa diiradda la saaray ganacsiga iyo halka shareecada uu ka joogo iyo duulaanka dhanka fikriga ee cadowga uu ummadda ku hayo kulankan wuxuu qayb ka ahaa xamlada ballaaran ee dhowaan ay hirgelisay wilaayada jubbada hoose taasoo si aada qeybaha bulshada ay uga faa'iidaysanayaan wilaayada gedo ayaa sidoo kale waxaa ka socda xamlo dacwi ah casaam carafaad ayaa warbixinta nooga diyaariyey iyadoo si habsamin looga socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo xamladii ku dhawaaqday wilaayada ayaa waxay wilaayada kulan la yeelatay bulshada ku dhaqan deegaanka qoondhood oo ah deegaan hoostaga degmada boordhoobe ee wilaayadaas kulankan ay wilaayada ay la yeelatay ugaasyada nabadoonada ganacsatada culimada gadleyda iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona si toos ay usoo dhoweeyeen dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanka irshaad الأمة إلى سبيل الرشاد inaynu isla qaadna dacwi iyo madkata nasruna oona diyaarinana dadka muslimiinta ee oo una mas-uulingalhana inu deertina oo waxyaabaha xunka oo munkaraadka aan ku qabana فكرة حمك أو منا جالة منا الدواء يكونوا منا إنسان وتجدنا أو إله سبحانه وتعالى دريجنا إني وكهلنا أنا وإنساننا وأنت تلقاني إله إلي شمي ديارك أنا هنا أدو أدو إلهي أو منا أدو الصومالية أو إثيوبيا إنه إنجيتنا أو منا ديجان كان أدل كان الصومالية هي ضد كان هي الدين كان قطعت لو منا صدق إنه منا ديارك أنا إن شاء الله الرحمن xamladana manaha awalba qaadanay hasana manaha si guud ahaan manaha si gurarnay qaadanay aniga waxaa la yidhaahdaa nabadoon maxamuud axmed degmada buurdhuubo waxaan xaqaynayaa inaan qaadanay alwalaa walbalaa inaan qaadanay aan cadaynayaa anoo ku hadlaya habka islaamka iyo habka duqowdaba anoo ku hadlaya arrimaha nooga yimid xarakada oo wanaagga ku saabsiisana waxaa xamlada risaalat ulumma ilaa sabiili rashaad waa ballan qaadan insha allahu tacala binilah baari wax kasta oo shareecada islaamka ludi ku leh oo munkara in la reebana dee diinta la baraysa daalimada way noqonaysaa annagana hawl aan u taaganahay w insha allahu tacala binilahi karim haddii in laga gudba insha allahu tacaala jagadiinta dowlad loo gudban ilaah baan ka baryanaa oo dowladda cadiima ay noo dhalatay insha allahu tacala oo islaamiye waana noo muuqataa tusaalaheedii iyo taasaankeedii aan aaday maskaxiga dhexe oo ku nool degmada buurdhow gaar ahaan magaalada doolood guud ahaan akhaaskan isla waliba degmada buurdhowa insha allahu tacaala warkii kafaylahnin beeri qaadanin samina wadaana ernisa guud ahaan kasan aqbal istifaara khaas ahaan yaho gaar ahaanada wilaayadii oo hasolib waa nidil hugday amirkii hasolib waa maamul oo waliba harakadeenna geysi islaan ku aqbalnin noob ilaahay anan insha allahu ninkii nosii dargiriini kale tabartaane karaankane nubuudane haddana nisidilin sheegin dhaginkiidin oon ka camal falno iyo insha allahu way fadaan taasana ha kuga dhaqaami anagoo ka tirsan degmada buuroobo duriiqan dad ku sugan ee waxay walaayada noo sheegtay wax badan oo jira wadamada ka jira sida ay ka mid tahay dharka khafiifka e waxyaalaha sawirka leh iyo taleefanada waaweyn oo sawiraha leh xamladan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga hegado oo magaceedu yahay irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ayaa ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada iyadoona si weyn uga faa'iidaysteen bulshada qaybaheeda kala duwan walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu